hawsha guriga bayliin ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayliin horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dadaalkana midna kama hadhano horsocodka geediga dhankooday hantaano horsocodka geediga dhankooday hantaano walafdhabar haweenkuye iyo
kulan wacan saaxiibayaal kusoo dhowaada barnaamijka umuura habeenka oo aad ka dhegaysataan warbaahinta isnaay toddobaadkii bahadahan oo kale ayaad dhegaysataan barnaamijka kaala aan kusoo qaadano mawduucyo kala duwan toddobaadkana barnaamijka waxaan ku eegi doonaa habeenka ka shaqaysta kawaanka lagu iibiye hilibka ee magaalada jowhar waxaan igala qaybgali doona qaar ka mid ah habeenka iibiye hilibka iyo qaar ka mid ah dadka iibsada ee u diyaargarooba barnaamijka oo dhammaystiran
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
isku soo noqod wanaagsan saaxiibyaal barnaamijka waxaa soo saartay halkan idinkala socodsiin doonta anigoo azaare cabdi xuseen dhankay farsamadana waa injineer saki waa mar kali barnaamijka umuuraha habeenka walafdhabar haweenkuye iyo hayin dulqad badan
habeenkan ayaa ah kuwa ka shaqaysta iibinta hilibka xoolaha noocyadooda kala duwan waxaana xilligan saameyn ku yeelatay saraw kac ku yimid xoolaha maadaama ay noloshoodu ku tirsan tahay habeenka oo igala qaybgalay barnaamijka umuuraha habeenka ayaan wax ka weydiiyey sida ay ugu shaqaystaan suuqa ama kabaankii hilibka lagu iibiyey ee magaalada jowhar n kusoo dhawaa warbaahinta isnaa gaar ahaan barnaamijka umuuraha habeenka adigoo ku bilaabaya magacaagii ganacsiga aad qabto magacayga waa ifrax salaad waxaan ka ganacsadaa xoolaha geela waa garteen ifraax muddo intee la egaad ku jirtaa ganacsiga xoolaha geela toban sano waa gartay n ka baran hilibkaan aad iibiso halkee idinka imaada
geelaha wuxuu nooga imaadaa marna qoraxsinaa laga keenaa marba si meeshaa laga arkaa laga soo gataa geelana hadda waa waa iska qaal sidii hore ma ahan talyoonkeennana ka dhacsanaa wuxuu ilaahay oo naga siiya aan ka helnaa waa gartay geelka aad iibiso ma geel dhammaystiranaad gadaa oo hal geel ah ama in yar in yar aad u gadaa geela waxaa la gadaa marna afar neefaa la qalaa marna shan neefaa la qalaa soo micnaa suuqa oo ku kala socdo ay dadka wax u gadanayiin oo aan u gadanaa waa gartay qiimaha neefka geela aad ku soo qaadaan waa lacag intee la eg aniga macnaha shaqaalahan ka ahay ilmahaasaa qutalyoonka ugu dhacsadaa ma ogii aniga geela ma soo gado ragaa soo gado waana gadaa waxaa layga siiyaa xoogaa joornaati ah aan ka qaataa
waa gartay ka waran muddada aad ku guda jirtay iibinta hilibkan ma jiraan wax caqabadaa aad kala kulanta maya maya maasha allah ilmahaan ku korsadaa kasta oo dabka laga shidanaayo subaxii aan u soo kacayna leen u soo kacnaa ma ogii wax kaleenta ma ahan waa gartay maadaama adiga aad tahay qof dumar ah ayaa kugu garabsiiya iibinta hilibkan maadaama uu u baahan yahay keenis iyo qalitaan waxaa iga garab siiyo rag dadkaan la shaqaysto oo xoolaha soo gataanu aiga garab siiyo
waa tahay habeenka kale ee ku dhegaysanaya kulumidka ah maxaad ugu baaqay waxaan dhihi lahaa haweenkii dhegaysana waxaan dhihi lahaa inay xooggooda ay la soo baxaan ay shaqaystaan shaqo ceeb ma ahan qofka micnaha hadduu shaqaysanayo ilmihiisa waa korsanaa ha shaqaystaan aan dhiilaa fadhigaa ka soo kacaan haweenka guryaha ee ha shaqaystaan
ugu horaan kusoo dhawoo warbaahinta isnaaya gaar ahaan barnaamijka umuuraha habeenka adigoo ku bilaabaya magacaada asalaamu calaykum magacaygu waa xamdi salaad maxamed waxaan ka shaqeeyaa kawaanka jowhar waxaan gadaa hilib geel waxaana ku gadnaa kawaanka jowhar
waa garteen xamdi hilibkan geela aad iibisana halkoo idinka imaada hilibkan wuxuu ka imaadaa xamar siinka xamar ilaa iishow suuqa waxaan ku gadnaa hilibkaas waa soo qaadanaa waana caddaynaa waa gartay een, cidda milkiga u leh ee markaas iibisa hilibka oo aad ka soo qaadatahay waa kuma waxaan ka soo qaadanaa gadisley gadisley aan ku saarnaa hunguri waa anikan waa caddaynaa lacagtaan u caddaynaa waa garteen dadka gadisleeda aad ka soo qaadataan ma dadka xoolaha iska lahaa mise waa dad kale intoo shakhsiyaad caadi ah?
Da- marna xerigleyaa imaado marna maba imaado gadisleyaa soo gado oo ka keensato duurka aan ka gadanaa anikana ka baran qiimaha hadda la iibiyo hilibka iyo qiimaha hore la karsiisan jiray qaymaha hadda la iibiyo waa qaal waana la gadilayaa lacagta hadda aan ka soo bixino kamaba gadi karnaba waayo waxaa keenaayo isma keenaya xoolaha lacagta laga soo bixiyey iyo dadweynaha lacagta ay ku rabaan laba beec oo isku dhoweyn waa waa gartay qiimaha hore la siisan jiray iyo qiimaha hadda la iibiyo lacag intee la ega waxaa u dhexaysa hadda waxaan iibinaa kiilada hilibka geela nadiifka ah shan doolar esel waxaan gedi jirnay afar iyo bar nus doolaraa u dhexaysa haddeer waa gartay een, maxaa sababa inuu saro u kaco hilibka geela waa xoolihii dadkii lahaa ha ka dhigteen qaal kor allow ka qaalebo meel kasta wax kasta waa qaaleen saas aawadeeda ay u qaaleen aa lacagtan loogu kordhiyey waa gartay een, muddo intee la egaad ku jirtaa iibinta hilibkan geela
muddo waxaan ku jiraa toban sano
waa gartay ee muddada aad ku guda jirto ma jiraa wax caqabadaha aad kala kulantay intaad ku jirto ganacsigan geela ama khasaaro khasaare lama xisaabi karo hadduuba khasaareyaha awadii la- oo geela la xisaabo lacag ma dhumin liiraa shan malyan lix malyan oo tuuraaba xooloo dhanaana eeba ari ha noqdo geel ha noqdo wuxuu raba ha noqdo loo ha noqoto xooloo dhan waa hadda waa wakhtigii khasaarada waayo xoolaha wuu baxay roobkii oo oo ku tagay xoolaha hadduu soo noqdo oo soo roc doono markaas kabacdi laawaa uu raqiisa waa gartay een, inta badan xiliyada aad khasaartaan waa goorma waa xiliyadan oo kale markaan ku jirno rooroobka waa khasaare aan la soo xisaabi karin marka kale waa iska ceymana waa gartay een, ka baran markaaga hore maxaa kugu dhaliyay een, in aad samaysatay ganacsigan iibinta hilibka
markii hore hooyaday gadi jirtaan ka dhaxle iyo adoogay saan kala wareegiba waa ku jiraa shaqada waa gartay een, caruur intee la eeg mis qaab noocee ayaad hadda noloshaada kaga maaraysaa oo lacagahan aad ka iibisay hilibka ma ka heshaa wax ku filan noloshaada noloshayda alxamdulilaahi noloshaydu wax ku filan waa haystaa qof kastana waa jeclaan lahay in uu sida uu naftayda aan u maareeyo aan ilmahaygu u maareeyo aan gurigaygu u maareeyo sidaasoo kale inay u maareyso nafteeda iyo gurigeeda aan jeclaan lahay een, habeenka kale ee ku dhagaysanayo maxaad baaqood haweenka waxaan ku qancinaa inay shaqaystaano waa ninaan shaqaysanin ishaa waa ka xaaraan qof kasta xooggiisa inuu isu baraan jeclaan lahay
een, ugu horeen kusoo dhawoo warbaahinta isnaaya adigoo ku bilaabaya magacaagii ganacsiga aad ka qabato
aniga waxaa la yidhaha farxiye axmed guuleed ariga aan ka shaqeeyo aniga horta shakhsi ahaan waxaan qalooyaa labaatan iyo toddoba sano ilmihii aan ku dhalay alxamdulilaahi shukr bilcaalamiin waa ku soo korsaday awalna ani hooyadayaa qali jirtay ha ahaatadeeda alxamdulilah wax dhibaato ahoon hadda ka hor ku galay ama aan kala kulmay ma jirto wakhtigii hore eriga raqiisa u ahay xooluhu nooc walbaba ay ahaayeen hadda xooluhu booska ay marooyiin neefka ariga ah oo ishkinta oo ariga aniga aan qale ee erigu labow kale yahay eriga aniga aan qalo waxaan ku qalaa neefka boqol iyo toban doolar siddeetan doolar sagaashan doolar mid waliba qiimaha uu markaas yahay intaasaa iigu hooseysa siddeetankaa iigu hooseeya Een, kiilada hilibka ana waxaan gadaa shan doolar iyo bar muskiilada waxaan gadaa laba doolar labaatan iyo shan senti qaabka laba doolar iyo waxaan gadaa iyo bar lab- saddex doolar oo labaatan iyo shan senti dhiman qaabkaasaan wax u gadanaa ilaahayna wax naguma yeelin dad isaga dhibaataysan waa jiraa dad oo alxamdulilaahi aan wax lagu lahayn oo iska khayraadsanna waa jiraa intii islaanaba ilaahayga subxaana wa tacaale ha ka furto cilaabta laakiin hadda cilaabtiisaa badan xoolaha meel kastaba geel lo eri waxay isdhaamaan malaha waa gartay in xoolaha xilliyada ay saan qaaliga u yihiin ma jiraa wax khasaare oo aad kala kulantaa aadoo weyn dadaa intaasoo lacaga lagu leeyahay dadaa iskaga qaamaysan dadaa iska noormale laakiin alxamdulilah shukri aniga waxaan sheega waa dembi wax ilaahay uuna kuu keenin lama saadsado aniga xoola layguma laha xoolahaygaan kusoo gataa dayn xataa ma kusoo qaato waa gartay neefka siddeetanka jooga ma neefka eracadka loo yaqaanaa mise waa midka idaha orgida waaweyn oo kale oo waaweyn idaha ayakuna waa qaali laakiin aniga idama qalaba ani ircadan qalaa neefka aan qalna siddeetana u yar boqol iyo toban boqol iyo shan doolar boqol doolar siddeetan doolar toddobaatan iyo shan doolar mar walbaba qiimihii markaas aan kusoo heray neefkay muuqdo oo oo loo xilanaya aana ga- aana gataa waa gartay maam farxii maxaa sababay inay qaalo xoolaha loo yaqaano ariga
wallaahi taas alxamdulilah ilaahay baa mahad u sugnaatay ma sheegi karo wixii cillad ahoo keenay laakiin xooluhu waagii hore iyo hadda nadaab guur weynoo weynoo weyna yana xoolaha aa soo- aa ku soo saa'iday kobcintoodii aa yaraatay dhaqaalahoodii aa yaraaday alxamdulilah waana un laysaga dhaqan yahoo dhibaato lama qaba hadda inta Waagi- duurka joogtiyo inta ka ganacsataba waagi hore lacag intee la egaalisiisan jiray neefka ariga waagii hore waaga aniga soo gadaaya neefka kow aan ku bilaabay labaatan iyo toddoba sanaan jooga aan ku dhahay neefka kow aan ku bilaabay aniga waxaan ka soo bixiyey labaatan iyo shan kun oo shilin soomaali maantana waxaan qalayaa oo heerka uu maraya marba heer toddoba boqol siddeed boqol malyan wax wax- heer baheeroo isku sii bedelaa heerka hadda aan marayo waa boqol iyo toban doolara iigu korayso waxaa iigu hoosayso toddobaatan iyo shan doolar xoolo nool oo ishkin ahaana qalaa aniga oo yacni muuqda oo loo xilanayo suuqa ka muuqdaan qalaa waa gartay een, xilliga haatan ah faa'iidooyinka aad ka heshaan ma tahay mid ku filan noloshiina
wallaahi alxamdulilah dhibaato kuma qabo kolley aniga shakhsiyan ahaan dhibaato kuma qabo lakiin dad isaga dhibaataysan oo dayman lagu leeyahayoo dadna iska noormaal oo caddaynay dadka badi ku qalaan xataa laakiin aniga alxamdulilah waxaan sheego waa dembi ilmahayga waa ku soo korsaday rag iyo naagaba ilaa heer saro ilaa waxbarasho wanaagsan waa ka soo qaatay alxamdulilah xataa heer aan ka soo gaaray guryo waa ka gatay maalintaan magaala aan soo galaayay beledkaana oo bilaabaya shaqane ilaahay baa ma hadda iskale guri ijaarahan ku jiray ma jiraa adigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan wax fariin aad u gudbinayso bulshada kale ee ku dhegaysanaysa bulshada waxaan u gudbinayaa intay ku dhibaataysanna ilaahay ha ka bixiyo inta muslimiin ah meel walbay joogaan ummadda soomaaliyeed ilaahay waxaan ka baryayaa cadibaad badanaa kor saaran cadibaadda allah ha ka qaado laakiin ilaahayga subxaana wa tacaala waxuu keeno waa ku shukrinay alxamdulilah saasaan ku shaqaystaa dalkaygaana joogaa dhibaatana kuma qabo hagaag markanna waxaan siin doonaa mid ka mid ah dadka iibsada hilibka ee ku dhaqan magaalada jowharta oo aan wax ka weydiiyey saameynta ay ku yeelatay sar u kaca ku yimid qiimaha hilibka la iibiyo kusoo dhawow warbaahinta isna adigoo ku bilaabaya magacaaga khadiija cali aadan ganacsatada sambuuska samaysa ayaan ahay waa gartay sambuuska aad samaysay hilib noocee aad u isticmaashaa hilibka geelka u isticmaalaa kabaran sar uu kacan ku yimid hilibka saameyn intee leego idinku yeeshay saa'id saa'id saameyn weyn baan ku qabnaa hilibka wuu qaalay waxaan soo gada jiray yoomii shan kiilo lix kiilo haddana waxay kusoo aruurtay saddex kiilo xoolahana way nagu qaaleen kiiladii shan doolar iyo lix doolar isalna waxay ahayd afar doolar ilaa iyo saddex iyo bar midaas aan la yaabanahaybo waxaan sameynaan gara la'ana saameyn nagu yeelatay inay xoolaha ay kacaan gartay qadiijo halkeed ka iibsataa hilibkan runtii aan maalin walba ka kataa iyadaan rukun iyo ah
waa gartay kabaran markii uu hilibka raqiisaya faa'iidooyinka aad ka heshaan sambuuska iyo weliba markuu hilibka qaaliya marka hore qiisiga faa'iido beediisa ay beelo tahay eena banaanka tahay marka uu hilibka qaal noqdo waxaa samaysid ma walaba ma huban xoolayaa waa qaal kuwa ah muddo intee la eeg aad ka iibsatay toban sano way dhintaa haddeena ka badneen hilibka maadaama walaa deena igu siisaa waa iska soo cadeeyaa hilib sambuuska markuu iisoo dhammaado aa waxaa faa'iida aa kasoo reebtaa aa lafeeda iskaa geeyaa kuley wax dhan deena igu wadayin waa iska cadeystaa markoo saan qaal u yahay laakiin dhib weynaan ku qabnaa dhib male laakiin wax walba allah noo keenay ma ahu waana ku qanacsannahay waa gartay habeenka kale ee kulamidka ah maxaad ugu baaqaysaa walaa sidaas iyo sila mid ah inuu ilaahay kheyr noo keeno oo mid aa ka fiican inay shaqada noo sii fiicnaato inuu badeecda ilaahay nuurka noo saaro saasaan ilaahay ka tuugeynaa oo xoolaha noo soo raqiisaan hilibkina sidiis noogu soo noqdaa iska jecelnahay oo laba kiilo iyo shan kiilo iyo lix kiilo aa iska samaysan hadda meeshaa lix kiilo laga samey lahaa waa inaa laba kiilo laga sameeyaa meeshaa afar kiilo ka samey jirtana waa inaa kiilo ka sameysaa maadaama hilibkii noo qaal noqday dadka reer joor waxaan u baaqayaa inay xoolaha dib noogu soo celiyaan wax walba waxaa keenay dhibaatada ah inay xoolihii dalka ka baxeen haddana biixir meel walba ka imaaday oo xoolaha meel ay soo maraan ay lahayn taasaan oo keenaysaa sabab u ah laakiin dhib male insha allah waa iska kheyrayna alle xaggiisa kheyr baa jiro gudahaan intaasin kusoo gabagabeynaya barnaamijka umuuraha habeenka oo aan toddobaadkan uga hadlaynay habeenka ka shaqaysta iibinta hilibka ee suuqyada magaalada jowhar intuu socday barnaamijka waxaad la socodsiinaysa anigoo azaar cabdi xuseen dhanka iyo farsamada waa injineer saki intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid ceenkiisa sidaa iyo nabadgelyo
ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dedalkana midna kama hadhano horsocodka geediga dhankooday hantaano horsocodka geediga dhankooday hantaano walafdhabar haweenkuye iyo iyo xayin dulqad badan